Aqoonyahan Cabdixakiin Yaasiin Abdidoon gudoomiyihii hore ee jaaliyadda gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Koonfur Afrika oo ka qeyb qaadanayay barnaamijka maamul wanaagga idaacadda Radio Dar-dheer ayaa sharaxaad ka bixiyay habka qurba-joogta iyo dowladdu ay uga wada shaqeyn karaan xoojinta adeegyada bulshada iyo horumarintooda runtii dowladdu iyada ayaa laga rabaa inay istaraatiijiyad la timaado oo ay maaragtay ay ku kasbanayso qurba joogta qurba joogta mar walba waxay diyaar u yihiin inay dadkooda caawiyaan ha noqoto xagga horumarinta bulshada ama xagga maaragtay ha noqoto maalgashiga ama dhinacay rabto ha noqotee qurba joogta mar walba diyaar u yihiin inay maaragtay dhinacaas dhinac walba kala kala shaqeeyaan dowladda laakiin dowladda waxaa laga rabaa inay la timaado siyaasaddii ay maaragtay qurba joogta ay maaragtay ugala qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada dhanka kale cabdixakiin yaasiin abdidoon gudoomiyihii hore ee jaaliyadda gobolka waqooyi galbeed ayaa waxa uu baaq u diray dowladda iyo qurba joogta dowladda ayuu ugu baaqay in loo fududeeyo qurba joogta waxyaabaha ay u baahan yihiin in ay maalgashadaan halka uu qurba joogtana ugu baaqay in ay maalgashi ku sameeyaan deegaanada galmudug oo uu sheegay in ay fursado ballaarani ka jiraan qurba joogta waxaan ugu baaqayaa inay wadankooda kusoo laabtaan ay maalgashadaan ay aaminaan runtii waxaa waaye waa dhul aadan lahayn waxaa waaye mar kasta dareenaad ku joogtaa haddii uu yahay midka ugu nabadda badan xataa mar walba dareenaad ku joogtaa marka qurba joogta waxaan leeyahay dhulkiina idiin baahan isagaad maarata maalgashan kartaan isagaad hanti badan ka samayn kartaan dhulkiina kusoo laabta ayaan leeyahay dhinaca dowladda waxaan leeyahay waa in haddii ay soo laabashadood ay timaado waa in loo fududeeya maarata adeegyada loo fududeeyo waa in maaratay lagala shaqeeyo maaratay meelihii ay maalgashan lahaayeen sidii ay ku gaari lahaayeen iyo meesha sidii maaratay ay ku xalin lahaayeen wax kasta oo kahor yimaada qaab dowladeed loola dhaqmo loo soo fududeeyo si gooniya looga taxadaro maalgashiga ay wadaan iyo waxa qaabka ay u wadaan iyo si maaratay ay uga faa'iidaystaan dadka dadka soomaaliyeed ee meesha degan ha noqoto heer state ama heer federaale qurba joogta iyo dowladda ayaa si wada jira isaga kaashan kara xoojinta adeegyada bulshada iyada oo qurba joogtu wadaan dadaallo miro dhalay kuwaasi oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada